kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oon toddobaadkan ku eegayno xilligan kulaylaha iyo culayska waalidka ka haysta carruurta ku haynta guryaha tan iyo markii cudurka covid sagaal iyo tobanna ku faafay dalkan maraykanka waxaa dadka khasab ku noqotay in ay guryaha joogaan si looga badbaado waxyeelada xanuunkan safmarka ah carruurta ayaa bilihii u dambeeyey iskuullada ku qaadanaya guryaha xilligan oo la xiray iskuulladii ayaa carruur badan waxa ay filayeen inay aadi doonaan fasaxiyo tamashle ah inay soo booqdaan eheladooda ay kala fog yihiin amaba ay ugu yaraan iska dhex tamashleeyaan goobaha nasashada ee ku yaala magaalooyinka ay degan yihiin intaas oo dhaqdhaqaaq ah iyo ka badan oo ay carruurtu ka heli jireen waalidkood marka la xiray iskuullada ayaa waxaa hadda ishortaagay covid sagaal iyo toban oo cabsi badan ku haya waalidka farxiyo ibdow waa hooyo degan magaalada edmonton ee dalka kanada waxaana ay ka mid tahay waalidiinta ay ku badan tahay cabsida xanuunka covid sagaal iyo toban carruurtiina ay ka sugayaan qorshe looga baxo xilligan kulaylaha sidaa wada ognahay dunida waxaa soo maray muddo bilooyiin bandow ah guryihii baa lagu soo xarooday waxay noqotay caruurihii in iskuul guryaha loogu dhigo taasoo culeyskii lagala kulmay halkan aanan kusoo koobi karin laakiin hadda waxaa la yidhi face two baa loo gudbayaa dibaddii baa loo bixi karaa ha xadidnaata hadday rabto wuxuuna kusoo aaday xili caruurihii iskuulaadka loo soo xiraya siday u barnaan jireen in meelaha loo wado hadday dhoof naqato hadday noqoto damaashaad oo meelaha hadday noqoto meel maaweeli ah waxayna ku leeyihiin meelaha waa la wada furaye hooyan naga bixi guryaha waalidkiina cabsi badan baa ku jirta waayo waxaan aragnay markii face two loo gudbay inuu cudurkii laba kacay cabsi hor leh baa bilaabatay caruurtii ma yaqaanaan markaan meel ku geeyo sameey in kala fogaasho ah meelaha qofka taabtay ha taaban marka waa arrin aada iyo aada culeyskeeda ay u wadato marka ilaahay horta hanoo fududeeyo ilaahgii intaa naga soo na soo gaarsiiyey isagaa mar walba la kaashanaynaa ka sokow cabsidaasi farxiyo waxay ka fikaraysaa qorshe ay ku mashquuliso carruurteeda inta lagu guda jiro xilligan kulaylaha taasoo ay isleedahay waa sida ugu halista yar ee ay hooyo ahaan u samayn karto carruurteeda anigu farxiyo markaan ahay waxaan familka u qorsheynayaa amaba aan ku fikiray inaan u sameeyo cambing caruurihii taasoon ku sameynayo meelihii marka hore lagu sameyn jiray oo popularka ahaa bulshada ay u badneed iskugu imaan jirtay meelo ka duwan oo xoogaha ka baxsan aanan bulshada u badneyn teendhadaasoo brogaraamo kala duwan lagu sameyn karo maalin taxfiid qur-aanka intaa halkaanaan ku wada sameyneynaa waalidiintii oo la jiroo la wada sameynaya baarbukiyada iyaga in laga howlgeliyo sida markii hore intay iyaga iska ciyaaraan cunto cunooyinka loo diyaariyo ay imaan jireen oo cuni jireen oo kale laga dhigan oo iyaga naftirkoodii la howlgeliyo qof walbaba meeshuu kaga aado da-diisa maalin loo qaado taabloodyadoodii iyo waxay ku maaweeli jireen xaafadaha teendhada dhexdeedii ay ku daawadaan wax alaalo wixii show iyo brogaraam iyo family moviyo laysla daawado meesha taabaan isleeyahay xoogaha amay ka walwal yaraataa markaad adigu bulshada isku soo baxday aada u bareerto inaad dhexyaacdo caruurtii aad kusii dayso daraac xasan waxa uu ka mid yahay aabbayaasha dareemay culayska xilligan jira ee uu sababay coronavirus iyo sidoo kale xilligan kulaylaha ah ee hadda la galay ee ay carruurtu rabaan in guryaha bannaanka looga baxo runtii markii laga hadlo ilmaha iyo iskuulkiioo xirmay iyo iyadoo awalba muddo dhan oo hadda saddex bilood iyo afar bilood aan la soo falgelaynay hadda waxaa ku darsamay oo soo kordhay wakhtigii kulaylihii baa la galay oo bannaanada la aadi jiray oo waddamadaas markii la joogo khaasatan maraykanka oo kale ahayd wakhtigii dadka ugu socodka badnaa oo ama dukaan ha la aado ama famil ha lasoo booqda ama meelo maqaayada ha la aado ama ilmaha baleygaroon ha la geeye wakhti ay muddo sanadaba ku xisaabtami jireen buu ahaa oo ilmuhu aad iyo aad maraykanku markii la joogo ay ugu xisaabtami jireen arrintii hadda way adkaatay galaasyadii onlineka laga siinhayay ilmihii waa la joojiyey daraac ayaa dhinac kale ka hadlaya siduu hadda yahay xaalka carruurtiisa kadib markii ay xirmeen iskuulladii oo iyaga qudhooda lagu qaadanayay guryaha bilihii u dambeeyey alxamdulilaahi wax badan baa gurigii dhexdiisii ka taagan runtiina maanta waxay soomaalidu ku mahmaadaa waxaa layidhi nin tuurle asagaa yaqantabu u seexdo dhibkii guriga ka dhexdhacayay odaga iyo hamaamada guriga joogta iyo intii iyo ilmihii dagaalkii aad buu u batay gacanqaadkii aad buu u batay khayladii aad buu u batay marka wax kasta ilaa waxa weeye laba qol baa lagu jiraa saddex qol baa lagu jiraa afar qol baa lagu jiraa toban carruur hayn soomaalidii wada haystaan marka ilmihii fariista oo fadhiya kaa yeeli mayaan mar baa laga yaabaa in wax yaro qur-aana la akhriyo markii saa loo sii jeesto meel bay aadaan waxay rabaan enerji baa ku jira waa dad raba inay meel socdaan waa dadkii bannaanadaa lagu sii dayn jiray oo habeenkii iska soo hoyan jiray marka alxamdulilahi rabbilcaalamiina maantay midana haysata cashar hor leh bay noqotay hadda tan waxaase laga sii welwelsan yahay abow iskuulkii dib ma loogu noqon doonaa xayiraaddan ma la qaadi doonaa saddexdan biloodoo soo socota hadday noo dhammaato hadda galaasyadii ma la fariisan doonaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiina maantay waxaan ka sheekaynaa lasoo bartay hooyadii maanta guriga fadhin jirtay iyo odaygii guriga joogay iyo dadkii waa is arkeen marka waxaa la galay casharo badan oo u baahan laqabsigooda iyo la falgalkooda sidii loola falgeli lahaa xaaladaha ay diraac iyo farxiyo ka hadleen waa mid wada haysata inta badan waalidiinta soomaalida ah ee carruurta ku korsanaysa waqooyiga ameerika sheekooyinkoodana waxay tusaale u yihiin dhaqdhaqaaqyada xilligan ka socda guryaha ee u dhexeeya waalidka iyo carruurta ee ku saabsan sida looga faa'iidaysan karo xilligan kulaylaha ee hadda la galay iyadoo taxadarna laga galayo xanuunka halista ah ee covid sagaal iyo toban ee aan weli wax dawo ah oo lagu dabiibo loo helin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo